asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii taxanaha ahaa qayb ka mida waxaana xubnaheennii murtida maanta ee aan ka soo dhex qaban jirnay afkeenna hooyo iyo qaababkiisa kala nooca ah iyo jawiyadii qaaliga ahaa ee uu afkeenna hooyo lahaa howlaha uu afkeenna hooyo lahaa waxaa dheeri ka ah dhaqankii aan un u lahayn asalka iyo faraca deegaan ahaan iyo dad ahaan aynu u lahayn haddii aynu nahay ummadda soomaaliyeed ama dadka ku hadla afkan anugu aan hadda ku hadlahayo waana xubnaheennii murtida maanta ee aalaaba aan halkan ka soo jeedin jiray aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubnaha murtida maanta ee aad isdhihi karto dhinacyo fara badan ayay bulshada saamayn kaga leeyihiin waana xubnaha uusa ka maarminba qof kasta oo mas-uula mas-uuliyadiisu intay doonta ha la ekaate waana xubnaha ay dhallinyarada ama caruurta yaryarkiihi ay u baahan yihiin in la baro loona sheego laguna koriyo laguna barbaariyo maskaxdooda waana xubnaha aan looga maarmin garqaybsiga wadahadalka xaajaysiga sheekaysiga warqurxinta iyo tusaalayaasha nolosha iyo qaybaheeda kala duwan intaba waana xubnaha murtida maanta aynu isla wada garanayno inay ka sugnaadeen afkeenna soomaaliyeed dad ku hadla waana xubnaheenna murtida maanta ee la dhihi karo waa kuwo aan duug horay u noqonin dibna u duugoobi doonin lana dhihi karo waa kuwo u baahan in maaragtay la jaan saaro la kabkabo weliba la kuulkuuliyo dadka dhallinyaradaana lagu barbaariyo xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe waxaa la yidhi laba nin oo geel la jooga ayaa waxay ku doodeen geelanaga iyo geeliinna oo maalin ooman ayaa geelanaga hor cabbay labada nin waxay joogaan meel baadiye ah meesha baadiyaha ah ee ay joogaani waa dhul ay ah ceelna kuma yaallo ee labadoodii oo isu faanahaya ama xoog isu sheeganhaya ama mid walba uu isdaanqurinhayo kan kaleento uu yaro maaragtay inuu yaro ka tunroon yahay ama uu ka tolroon yahay uu muujinhayo ayay sheekaysteen markaasuu yidhi el mido geel innaga oo intuu shan iyo toban soo qaday ama labaatan iyo geel inuu labaatan soo qaday oo intaan halkaa ka imaano yumaarugle ka keennay aan ceelkii keennay oo adna aad wadaantii wadata anna aan wadaantii wato oo aan ku ritay wadaantii oo markaan saa wadaantii ugu ritay darka adiguna aad soo ordo dhinaca kale damacda inaad kaga ridato oo xadhiggii intaan saa kaaga qabtaan wadaantii kaa tuuray buy markaasaan ku doojisaan ku idhi carar carar wakaasi geelinu maanta ha cabo ilaa geelanagu cabo intaa markaan ku idhi yaad adiguna aaya tiribi niyow raalli ahoo bal geelinu ha i dhaafe anigu geelanaga kor baan ku celin waan rogi baad i tiribi adna markaasuu imaanaa ku idha haa kii kale waaba yaabay ma ogtahay ninkan meesha cidlada ah uga tookhay ee geeliisii isagiiba inuu isla caydhiyey ka soo qaaday ayuu ka cadhooday ma ogtahay waa faankii iyo tookha soomaalida iyo qabkiiyo iilka hadday saa tahay buu yihi waayahe ul buu watay ma ogtahay uu geela kula joog haye ayr buu dhulka xariiqay ceelka afkiisii buu ka dhigay xirriiq saasuu u xariiqay markaasuu yidhi ooyood ka soo qaad haddaba haddaba ooyood ka soo qaad waa ka ceelka afkiisi bal ku rid biyowdaanta aan ku arki bal hee bal haddaba ooyood ka soo qaado bal ku rid waxaan marnaa inaynu soo marnay sheeko kale oo ninkow in adeero saddexyo ku luudso oo naga daa qaylada ritigaaga hadda dhuuxiisa waan aragnay intuu la egyahay saddexyo ku luudso carruurta biyaha kugu geeye taa waan soo aragnay aan malnay oo qayb edab darrada ka mid ahayd tanna waa mid kale oo kibirka iyo qooqa qayb ka ah wuxuu yidhi bal haddaba ooyood ka soo qaad buu yidhi moogta haddaba ooyood ka soo qaad meeshii buu xariiqay kii kalena aayar buu ordaye gaawu wuxuu ku soo xidhay maydhaxe inuu ceel tahay buu meesha ka qaaday oo waa ku riday saasuu ku yidhi hadduu saa ku yidhi kan waa ku soo booday halkii dagaal ahli aha ka bilowday waa qayb ka mid a waxyaalaha maaragtay lagu diriiro waxaan sagaara biyo ka cabintii oo kaleento ama sagaara ma cabti waa cabtaa iskumaana qabanintii oo kaleenta ah oo haddii eebaidmahay dee labada nin sagaara waraabsaday ma jiro sheekooyinka noocaasa oo soomaalida dhexdeeda aad arkaysa sheekooyin edabdarro xumbaarsan inay ahaayeen gardarro iyo isqaadqaad iyo faanfaan inay kuwa salka ku haya ahaayeen halkaas ayaynu ka garanaynaa halkaas khaladaad weyn baa ka imaaday ujeeddada aan uga soconno waxaa weeye xubinta murtida maanta aan ku xusayno bal ooyood ka soo qaad bal haddaba aynu kala baxna wey taasoo ilaa iyo maanta soomaalida ku badan ama soomaalidu ayna ka tanaasulinba adilakoodma waxaad aragtay afar labaatan sac isku duulahaya ama ciidamo isu aruursanhaya ama weerarada isku qaada ama siyaasiyiintan iyo beelahan iyo balaayada ishaysata waa ooyood ka soo qaadi waxa laysku haysta wax meesha yaallo nacfi ama wax meesha yaallo dhib ama wax meesha yaallo cuqdada ma jiro waa ooyood ka soo qaad taasaa la isku wada hayaa mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteena murtida maanta idamka eebe waxa weeye waxaan dhahaynaa wixii indho arkaan bay ilkuhu gooyaan wixii indhuhu arkaan ayay ilkuhuna gooyaan